halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo weliba waxaa kaloo ku qoran tacliin aad u badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibaatoodaan markii ay dunida joogaan markiinoogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii kow iyo tobanaad ee isla cutubkii koowaad ee kitaabkii nebi ayuub waxaanan aragnay sida shayddaanku beenta uga sheegayo ayuub oo wuxuu leeyahay ninkan xayndaabka ka qaad oo bal eeg sida uu ku caayi doono waxaan markaasi hubaa in shayddaanku uu aad iyo aad u liido bini'aadamka oo wuxuu haatan leeyahay ayuub ninka la yidhaahdo waa nin dhuuni kugula socda iyo wakhtiga wanaagsan ee aad siisay haddaba shayddaanku innaba wax qiimi ah ina siin maayo aniga iyo adiga wuxuu leeyahay waxaynu nahay niman dhuuni kula shaqeeya ilaah oo haddii ilaah uu inaga qaado xayndaabka oo markan u taagan xoolaha ama awoodda ama hibada kale ee aynu leennahay inaan ilaah caynayno oon ka tegayno bal ka fakartaasi weliba waxaa jira kuwo badan oo ilaah caayaya dunidan oo taasi dood kama taagna haddii ay been kula tahay dhegaystow oo aad u malaynayso inaanay jirin kuwa ilaah caaya waxaad tagtaa suuqa qaadka lagu iibiyo meel waliba oo ka mid ah dalka oo bal eeg waxaa dadka afkooda ka soo baxaya waxaad arkaysaa in dadku ayaan ilaah caynaynin oo keliya saacade laakiin ay saacado badan wax ka sheegayaan waxaad markaasi arkaysaa isla kuwaas inay haddana ilaah doonayaan inay wax kaaga sheegaan waxay ku leeyihiin injiilku waa been oo welibana waxay ku leeyihiin waa la duuduubay oo la nasahay waxa ay iyaga qudhoodu aaminsan yihiinna ma lahan markii la gaadho bilaha ciidaha ah ama dadku ay qadariyaan waxay u soo labisanayaan sida kuwa quduusiin ah ha yeeshee si kale oo aan taasi ku macnayn karno ayaan jirin waxaanse leennahay quduusnimoy xaal qaado marka ninkan la yidhaahdo nebi ayuub waxaa ku wareegsanaa xayndaab oo markii shayddaanku u damcay inuu taabto wuxuu arkay inaannu soo geli karin xerada ayuub oo haatan wuxuu leeyahay mar uun aan soo galo xerada ayuub uu joogo shayddaanka wuxuu necab yahay bini'aadanka muxuu haddaba qof waliba u jecel yahay inuu u adeego shayddaanka marka uu weliba dadka liidayo haddaba anigu dooni maayo inaan yeesho sayid sidiisa oo kale ah waxaanse doonayaa inaan lahaado sayid i jecel oo i naxariista waanan leeyahay sayidka caynkaas ah haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno xigashada kitaabka ayaa caawa waxaan ku bilaabaynaa cutubka koowaad aayadda laba iyo tobanaad ee baalka lix boqol shan iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi bal eeg wuxuu haysto oo dhammu gacantaaday ku jiraan laakiinse isaga nafsaddiisa waa inaadan far saarin markaasaa shayddaan rabbiga hortiisii ka tegey haddaba waxaannu halkan ku arkaynaa in ilaah u oggolaado mararka qaar in waxyaabaha aynu ku tiirsannahay shayddaanku inaga qaato waxaan garanayaa markii laynaga qaato waxyaabaha aynu ku tiirsannahay inaynu dareemayno sida kuwa gargaar aan haysan oo dawaqsan oo dunida ku lumay kuwo badan waxay u soo cawdaan ilaah wakhtiyada caynkaas oo kale ah waxaad haddaba ogaataa in ilaah uu u oggolaanayo shayddaanka inuu ka qaado hantidiisa haddaba waxaan kugu leeyahay shayddaanku wuu ina burburin lahaa haddii uu awood u leeyahay waxaanaad arkaysaa inuu masabidayo ilaah iyo nebi ayuub oo wuxuu leeyahay ilaah ma istaahilo in loo adeego oo isaga keligiis la jeclaado laakiin nebi ayuub jacaylkiisa waxaa sabab u ah lacagta ama hantida badan oo aad siisay ayuu leeyahay halkan baannu ku ogaanaynaa haddii maskaxdeennu ay furan tahay in shayddaanku u yahay cadowga ilaah iyo kan dadka haatanse aynu ku soo noqonno dhulkii cuus oo aan eegno aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubkan koowaad ee kitaabkii ayuub waxaana qoran sida tan oo maalin ay wiilashiisii iyo gabdhihiisii wax ku cunayeen oy qamri ku cabayeen gurigii walaalkoodii ugu weynaa ayaa waxaa ayuub u yimid mid wargeeye ah carruurtii ayuub waxay haddanaa bilaabeen inay xaflad samaystaan saaxib waxaana xafladaha samaynayey mid waliba oo walaalaha ka mid ah oo wareegto ayay ahayd waxaanad mooddaa in xafladi ay jirtay ugu dhowaan maalin waliba waxaan odhan karaa waxay haysteen nolol wanaagsan haddaan horay idinku sii wado xigashada oo aannu haatan eego aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban inkastoo aynu qayb ka mid ah aayadda afar iyo tobanaad raacinnay tii saddex iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan oo wuxuu wargeeyihii ku yidhi iyadoo dibidii ay beerta jeexayaan oy dameerihiina ay agtooda daaqayaan ayaa waxaa na soo weeraray reer shebba oo waxay dhaceen xoolihii oo weliba mididiinnadiina seef bay ku laayeen oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego haddaba ayuub nolol wacan buu haystay markaasaa isla markiiba waxaa bilowday arrimo iska daba imaanaya welibana ma garanaynin cadow isaga uu leeyahay inuu jiro laakiin haatan reer shebba ayaa lo'diisii qaadatay haddaan horay idinku sii wadno haatan oo aannu eegno aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo weli intii kaasuu sii hadlayey ayuu mid kale yimid oo wuxuu yidhi ilaah dabkiisii ayaa samada ka soo dhacay oo wuxuu wada gubay oo baabi'iyey idihii iyo mididiinnadii la jirayba oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego haddaba waxaa wargeeyahanu uu leeyahay dabkii ilaah waa wax xiise leh haddaba in la leeyahay dabkii ilaah inkastoo weliba sidan uu samaynayo shayddaanka oo haatan fasax loo siiyey inuu nebi ayuub soo tijaabiyo ha yeeshee waxaa mar dhexdaasi ah oo aynu sheekaysannay nin aynu macrifo nahay oo ka shaqeeya caymiska uu ii sheegay haddii masiibo ay kugu dhacdo shirkadaha caymisku waxba ma bixiyaan waa marka dhulgariir ama dab aan la aqoonin meel uu ka yimid baabi'iyo hantidaada haddaan qisada ku soo noqonno ayaannu garanaynaa in dadku ay had iyo goorba ilaah ku eedeeyaan masiibooyinka qaar oo haatanna waxay leeyihiin dabku wuxuu ka yimid ilaah ha yeeshee waxaa dabka soo tuuray haatan shayddaan haddaba maxay qolyaha caymiska u diidan yihiin in mararka qaar masiibadu ay ka timaado shayddaanka intii ay ilaah eedeen lahaayeen haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal waa kitaabkii ayuub cutubka koowaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo weli intii kaasuu sii hadlayey ayuu mid kale yimid oo wuxuu yidhi reer kaldiyiin oo saddex koox ah ayaa geelii soo weerartay oo dhammaantiisna way dhaceen oo weliba mididiinnadiina seef bay ku laayeen oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego mararka qaarkood waxaan garanaynaa in uu dhaco suuq madoobaad markaasoo baayac mushtarigu uu khasaaro waxaan markaasi idinku leeyahay ayuub suuqmadoobaad ayaa ku dhacay oo wax walibana way dhaafeen haatan oo waa laga wada xaaluufiyey haatan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban ee cutubka koowaad waxaa qoran sida tan oo weli intii kaasu uu sii hadlayey ayuu mid kale yimid oo wuxuu yidhi wiilashaadii iyo gabdhahaagii waxay wax ku cunayeen oy khamri ku cabayeen gurigii walaalkooda ugu weyn oo bal eeg waxaa cidlada ka timid dabayl weyn oo gurigii afartiisa rukun bay ku dhufatay kolkaasuu ku dumay raggii dhallinyarada ahaa oo dhammaantood way dhinteen oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego haddaba waxaa ayuub ku dhacay masiibo xoog leh oo baaxad weyn ilmihiisii oo dhan baa dhintay oo waxaa halkaasi ka dhacay halaag iyo naxdin haddaba maxaad samaynaysaa haddii waxyaalaha caynkan oo kale ah ay kugu dhacaan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka koowaad aayadaha labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaa qoran sida tan markaasaa ayuub uu sare joogsaday oo huwiskiisii jeexjeexay oo madaxiisiina wuu xiidhay oo intuu dhulka ku dhacay ayuu sujuuday oo wuxuu yidhi anigoo qaawan baan uurkii hooyaday ka soo baxay oo haddana anigoo qaawan baan halkaasi ku noqon doonaa rabbigaa wax i siiyey oo haddana rabbigaa iga qaatay ammaan waxaa leh magaca rabbiga oo waxyaalahaas oo dhan ayuub innaba kuma uu dembaabin oo ilaahna eedka ma uu sheegin bal eeg ninkan oo dhegayso markhaati furkiisa waxaa halkan ku qoran aragti laga bixinayo nolosha waa filosofiyadda nolosha masiixiyiinta maanta ay u baahan yihiin waa kuwa u jinjeera dhanka hantida iyo maal urursiga aniga iyo adiguba waxaynu dunida nimid innagoo qaawan oo welibana isla sidaas oo kale ayaynu uga tegaynaa waayo waynu garanaynaa inaan iilka la tegayno mara cad oo keliya si kastoo ay tahayba dadkii ay qaraabada ahaayeen baa isku soo baxay oo waxaa la soo fadhiistay gurigiisii bal si loo qalbi qaboojiyo ninkan odayga ah oo hodankana ahaa ayuubna wuxuu shaaca ka qaaday inaannu isagu waxba lahayn oo markii uu dunidan yimid aannu haysanin hanti iyo weliba carruurtoona oo geddi waxaa isaga siiyey ilaah sheekadiina ayuub halkaas buu ku soo xidhay innaga oo dhammina la mid baynu nahay oo wax waliba ee aynu haysanno waxaa iska leh ilaah oo haddii aynu dhimannana ilaah baynu uga tegaynaa oo ma jirto waxaan qiyaamaha la aadayno haddii aad hodan tahay iyo haddii aad fakhri tahayba waxba iilka la tegi maysid waxaan maradii caddayd ka ahayn oo weliba in kastoo ayuub uu dhacay haddana ilaah wuu weli caabudayaa oo waa cibaadaysanayaa oo wuxuu madaxa ka ceshaday inay ciiddu ka gaarto maxaa wacay haddii xoolihii ay ku dhaafeen ilaahna ma ku dhaafayaa maya oo taasi ma ahan inaad oggolaataan ilaah wuu ku weyddiinayaa erey waliba ee afkaaga ka soo baxa haddii lagu tijaabiyo markaas wixii afkiinna ka soo baxa mas'uul baad ka noqonaysaan waxaana taasi noo balballaariyey bawlos markii uu lahaa waxaynu nahay wakiillo wakiilladu waxay had iyo goor bahayaan xoolo ay leeyihiin dad kale markaana ilaah wuxuu ina weyddiisanayaa wixii aynu ku falnay hantidiisa wax waliba ee aynu innagu leennahay ee dunidan yaalla waxaa inoo dhiibtay oo aynu wakiil uga nahay ilaah haddaba yaanay kula noqon inaad adiga leedahay wax waliba oo aad haysato oo aad siyaalo xunxun ugu tagrifasho ayuubna wuxuu gartay xaalkaasi oo welibana rumaysadkiisii ma uu lumin oo waxaa qorninku uu leeyahay oo waxyaalahaas oo dhan ayuub innaba kuma uu dembaabin oo ilaahna eedka ma uu sheegin waxaannu haddaba bilaabaynaa oo aan soo gaarnay kitaabkii nebi ayuub cutubkiisa labaad cutubkan labaad wuxuu ka hadlayaa maaddada ku saabsan samada ilaah iyo weliba shayddaanka dhulkii cuus iyo magaaladii ayuub uu ku noolaa waxaanan ku horumaraynaa samada sare halkaasoo ay wada joogeen ilaah iyo shayddaanka markaasoo shayddaankuna uu aad iyo aad u eedeeyey nebi ayuub haddaan idin bilowno xigashada cutubkan labaad ayaannu eegaynaa baalka lix boqol afartan iyo lix ee axdigii hore kitaabkii nebi ayuub cutubka labaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan haddaba waxaa kaloo jirtay maalin kale oo ay ilaah wiilashiisu u yimaadeen inay rabbiga hortiisa isa soo taagaan oo weliba shayddaanna wuu soo dhex galay si uu isna rabbiga isu soo hor taago mar kale ayaa ilaah uunkiisa aan la arag ee xikmadda iyo waxgarashada sare leh ay hor imaanayaan ilaah oo waxay siinayaan warbixin aniga iyo adiga waa inaan ilaah hor nimaadno oon welibana aan xisaab xir samayno kuwa ilaah uumay oo dhan waxay u yimaadaan ilaah waxaad xusuusataa saaxiib in isagu uu yahay ilaah waana inaad had iyo goorba warbixin ka siisaa sida aynu wax u isticmaalnay iyo sida hantidiisa aynu ugu tagrifalnay shayddaankuna wuxuu haatan la imaanayaa warbixintiisii oo isagu ilaah kama weyna balse wuxuu hoos yimaadaa ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii ayuub cutubka labaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi war xaggee baad ka timid oo shayddaan wuxuu rabbiga ugu jawaabay waxaan ka imid dhulkii aan maray oo aan hor iyo dibba ugu dhex socday marka dhanka kale laga eego shayddaankan wuxuu bixinayaa qudhiisa warbixin wuxuuna leeyahay dhulkii baan hor iyo dibba ugu socday waxaan rumaysanahay inuu weliba dhulka meelaha qaar xukunkiisu ka jiro saaxiib bal waxaad eegtaa dunidan oo waxaad fiirisaa hareerahaaga haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka labaad aayadda saddexaad ee kitaabkii ayuub ayaa waxaa qoran sida tan markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi addoonkayga ayuub ma ka fikirtay maxaa yeelay isaga oo kale dhulka ma joogo waayo isagu waa nin quman oo toosan oo ah mid ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada oo weliba isagu daacadnimadiisii wuu sii haystaa inkastoo aad igu dirtay si aan isaga sababla'aan ugu halligo haatan waxaa intaa ka muuqanaya in ilaah uu u oggolaaday shayddaan inuu ayuub wixii uu doono ku sameeyo iyadoo ayaan jirin asbaab loola dagaalamo nebi ayuub waxaa haddaba dad badani ay yidhaahdaan maxaa ilaah sidan iyo sidan uu iigu oggolaaday laga yaabo in jawaabta rabbigana ay tahay asbaab kale ma jirto ee waxaan doonayaa inaad ii soo dhowaato oo aad agagaarkayga timaado taasina waa wixii uu nebi ayuub ku sameeyey sababna ma jirin sidaas loogu sameeyey nebi ayuub sida ilaahba uu yidhi markaasoo uu lahaa in kastoo aad igu dirtay si aan isaga sababla'aan ugu halligo mararka qaarkood waxaynu faraha ku taagnaa masiixiyiin dhibaataysan oo waxaynu nidhaahnaa bal eega ilaah baa ka aarsanaya eh waxaana laga yaabaa inaannu ilaah ka aarsanaynin ee waxa aynu leenahayna ay been yihiin ama runta ay ku sallaysneen waxaase laga yaabaa in ilaah uu u tijaabinayo si aannu aniga iyo adigaba inoo tijaabinaynin waayo waxaa laga yaabaa inaynaan tijaabada ceenkaas ah xamili karin haddaan runta idiin sheego anigu ma xamili karo tijaabadii uu ku sameeyey nebi ayuub ilaah mar kale ayuu dareenkii shayddaanka u soo wecinayaa nebi ayuub oo wuxuu ku leeyahay war miyaadan arkaynin in ayuub uu iga cabsado oo uu weli ii adeegayo waxaanad igu tidhi haddii aan ku oggolaado inaad wax waliba ku samayso ayuub in ayuub uu iga weecan doono laakiin igama uusan tegin oo weli wuxuu adkaystay sharaftiisii iyo haybaddiisii taasoo ahayd inuu igu kalsoon yahay had iyo goorba haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka labaad aayadaha afar ilaa lix ee baalka lix boqol lix iyo afartan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan markaasaa shayddaan wuxuu rabbiga ugu jawaabay haragba harag baa loo baxshaa oo nin wuxuu haysto oo dhan ayuu naftiisa u baxshaa laakiin bal haatan gacantaada soo fidi oo lafihiisa iyo jidhkiisaba taabo oo isna markaasuu hortaada wax xun kaaga sheegi doonaa markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi bal eeg gacantaaduu ku jiraa waxaadse u daysaa naftiisa waxaad haddaba garanaysaa in shayddaanku aad iyo aad inoo garanayo wuxuu garanayaa itaaldarrideenna iyo sida jidhkeennu uu u itaaldaran yahay hase yeeshee ilaah baa wuxuu ina siinayaa ballan oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad oo ballankuna wuxuu leeyahay jarribaadna idinma qabsan tan dadka wada qabsata mooyaane laakiin ilaah waa aamin mana oggolaan doono in laydiin jarribo intaad karaysaan in ka badan laakiin markii laydiin jarribo wuxuu samayn doonaa jid aad kaga baxsataan si aad ugu adkaysan kartaan haddaba dhegaystayaal ilaah inoo oggolaan maayo in layna jarribo ama layna duufiyo in ka badan inta aynu xamili karno waxaan haddaba u baahan nahay inaan taasi maanka ku haysanno saaxiib meel waliba ee aad joogto iyo wax waliba ee aad samaynayso ilaah wuxuu awoodaa inuu ku nooleeyo taasina waa qalbi qaboojin qiimi weyn ku fadhisa garan mayno waxa maalintu ay wadato waxaana laga yaabaa in masiibo ay daba socoto ama farxadi ay ku ladhan tahay wax kastoo ay tahayba ilaah wuxuu inagu leeyahay waa idin dhaafsiinayaa maalinta sharkeeda ilaah wuxuu adkaynayaa gaashaankeenna taasina waa wax caaqibo leh inaan ogaanno shayddaanka waa beenaale shayddaanku wuxuu haatan ku leeyahay nebi ayuub wax waliba wuu ka tegayaa xitaa rumaysadkiisa haddii aad jidhkiisa ama oogadiisa aad taabato wuxuuna ula jeedaa in cudur lagu soo daayo ama lagu rido oogadiisa haatan aynu dib ugu soo noqonno dhulkii cuus oo waxaynu taasi ka eegaynaa kitaabkii ayuub baalka lix boqol afartan iyo lix ee axdigii hore cutubka labaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sida tan markaasaa shayddaan rabbiga hortiisii ka tegay oo wuxuu ayuub tin iyo cidhib ku dhuftay boogo xunxun markaasaa ayuub wuxuu qaatay dheri burburkiis inuu isku xoqo oo wuxuu dhex fadhiistay dambas haddaba ninkan aad baa loo tijaabinayaa oo waxaa tijaabadiisu ay saamaynaysaa meel waliba oo noloshiisa ah shayddaan ayaa wuxuu isku taxallujinayaa inuu burburiyo ninkan bilxaqiiqa wuxuu lumiyey hantidiisii wuxuu kaloo lumiyey ilmihiisii oo haatanna wuxuu luminayaa jidhkiisa oo shayddaanku haatan soo weeraray haddaba weerarkaas nebi ayuub lagu qaaday ayaan wax lagu macneeyo aan la arkaynin ma ahan ciqaab dembigiisa aawadii loo saaray oo wax waliba waxay ugu dhacayaan si dadku ayaan garan karin sababtaas aawadeed ayaa kitaabka laynoogu sheegay wixii keenay in nebi ayuub la nabarreeyo wixii ayuub ku dhacayey waxay ahaayeen wax ilaah uu doonayey inuu shayddaanka ugu muujiyo inaan ilaah lacag oo keliya lagu caabudin oo waxay lahayd ahmiyad sare tijaabadiisu wax waliba oo ilaah u sameeyo waxay leeyihiin asbaabo wanaagsan oo qiimi leh waana anshixin ama wax loo samaynayo in layna hagaajiyo waxaanan odhan karaynaa ayuub way u wanaagsanayd bilxaqiiqa tijaabadan haddaba markii aabbayaashu ay canaananayaan ilmahooda waxay garanayaan in waxa ay ku dhufanayaan ay u hagaagsan yihiin dhallaanka waayo waxaa sidaasi loo yeelay anshixinta dhallaanka ee ma ahan in isaga wax lagu yeelo isla sidaas oo kale waxa ayuub ku dhacaya waa wax ayuub qudhiisa u wanaagsan oo ilaah wuxuu nebi ayuub u caddaynayaa waayo shayddaanka ayaa calaamatu su'aal geliyey wanaaggii ama xaqnimadii ama qumanaantii ayuub haddaba waxaan kaloo garanaynaa in habka ilaah wax uu u anshixiyo uu ka duwan yahay sida aynu innaga wax u anshixinno ama sida ilaah wax uu u sameeyo la mid ma ahan sidaan wax u samayno haddaan xaalkaasi wax idinka taabanno ayaannu eegaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka konton iyo shanaad aayadda sagaalaad ee baalka sagaal boqol laba iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan maxaa yeelay sida samooyinku ay dhulka uga sarreeyaan ayay jidadkaygu jidadkiinna uga sarreeyaan oo ay fikirradayduna fikirradiinna uga sarreeyaan haddaba waxaynu isku dayaynaa inaan carruurteenna dhibaatida ka dhowrno waxaanan isku daynaa inaan taasi baajinno waxaan siinaa iyaga wax waliba ee aynu siin karno si ay noloshoodu farxad u lahaato ha yeeshee waynu qarribaynaa waxaanan dunida keenaynaa qarni qarriban oo qalloocan waxaa jiri doona maalin nebi ayuub uu garan doono in ilaah si wanaagsan uu ula macaamilooday ha yeeshee marka hore waa inuu imtixaankan ka gudbo dhegaystayaal habeenka xiga ayaannu qisadan nebi ayuub halkeedii ka sii wadi doonnaa
adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin